anagu waxaan kasooqaadgalaya boodasarka kasoo qaadnaa waa garta waxaa kamid tihiin darawlada isaga gooshta iyo ganacsatada gaadiidka ha gaadiidka gobolada iska guusha haye canshuurtaas oo ah markaana soo degtaa gobolada aan la qabin oo gobolka midug gobolada kale markaan rab u qaadno annaga aan ga- lacag go- nala ka qaadaayo oo go-aano qoondaysan ma garata gobolka midug waxaa waxay waxaa ga- waxaa gaar ku ah canshuur maalinka markaan soo istaagno labada ku soo istaagno kast- kastanka xarfo iyo kastanka bacadweyn
waa garta waxaana loonayaa shiraaca baabuurta dhulka dhiga ma garata shiraaca markaa dhulka dhiga waxaa loonayaa alaabta gaariga saaran waxaa laydin canshuurayaa sidii alaab ka timid waqooyi iyo meesha la yidhaahdo iyo iyo iyo iyo xamar Waa waxaa loonayaa shay shay baa laydin tirinaya ma garata walkaa waxaa gaarigu lagu haysaa saddex habeen laba habeen afar habeen baabuurta noo taalaa ma garata waa garta annagoo aan wada haysan dadka baaba amada baabuurta sacandhooyinka iyo maaligsa naga jibisa iyo iyo dambacaha ma garata
waa garta yaa tahay marka cidda ee sidaas samaynaysa cidda waxaa samaysa waa waa maaliyadda iyo dowladda hoose
waa garta marka bal sharaxaad ka bixi qaabka een, cashuurtaas kaga qaado
qaabka canshuurta laga qaada waa waa sidii alaabta kadhig dadka kasa degtoo kalena balaa canshuur labada kasta u canshuuraan gobolka markaan guriga usoo qaadno qarla u qaadno lacag dawladda hoose lacag yareed waxay qaadaa dejinay qaadaa maaliyaddina waxay qaadaa jirafa yar oo lacag salid waxay qaadaa macaash macaash oo yar ay qaadaa ma garata oo qoondaysan ma garata oo aan qofka ninka darawalka iyo ninka kastanka jooga midna aysan aysan isugu imaanan oo magac difaan ma garata waa garta marka alaabta meesha labada labada kasta habeen waxaa laga qaadaya shan milyan habeen saddex milyan habeen habeen toban milyan ma garata waa garta lacagtaa wax carifan maaha waana soo kadhay wadama haysano lacagta raashinkaan soo ara- alaabtaa qaadna waxaan ku qaadnaa isqad baan ku qaadnaa lacagta waxaan lakaga qaadaa mid aan alaabta alaabta saare lacagaysa guyin baa la oranaya soo qaada ma garata waaya waa marka ameen kasta waana laku dilaa dawlata waana laka laayo waana laka xiraa ma garata waaya marka maxay tahay waxay canshuurayaan oo ay kala qadqaadayaan canshuurta walaal waxay ka qaadayaan waa canshuur aan xadaysnayn gobolada kale iska jirin gobolka midug keliya oo artaa ka jira wey gobolada kale lama qabaan arda canshuurtaas
waaya alaabtu maxay tahay marka een, alaabta la kala canshuuraya waxaa laleeyahay raashinka gaar baa lagu canshuuraya markaa nadka si raashka si gaar baa lagu canshuuraya lacag gaara laga qaadaya go-an laakiin alaabta bagaash gaariga lagu arkaba waxaa lagu lagu dhaqmayaa waxaa inama madaxaaga keeni karin waa qofku wuxuu doona ku oranayaaba
waaya marka arrinta ma kala hadasheen oo in baabuurtii lasoo cashuuray arrintaa ma waa kala sheegteen hadalay waraaqadii ma maanta tusteen dowladintana laka xiray ganacsatadii iyo dowladii samiligan ma garad waaya ilaa iyo hadda intee gaadiid bay gaaraysaa inta een, arrinta waxaan dhiban oo kale ilaa hadda gaari waxaan gaarin labaatan iyo labaatan dhowr gaari baan hadda waxaana meesha u taala meesha yaala yaala xarfe yaala
waa gartay een, wasaaradda maaliyadda oo kale iyo een, xiriir ma la samayseen
wasaaradda maaliyadda waa la samayn xiriir go-aanka marka warqadan warqadana loo qoray waxaana loo qodayn waana loo ogeyn ma garad haye kadibna heshiiska waa nooga baxda ma garad waa garta warqadii qoran baan nagu haysanaa gaari walba iyo qiime lagu heshiiyey ama bagaasha sida ama ra- ama ama- ama ama kanacsiga
waaya hadda marka maxaa idin qorshaysan maxaa yeelaysaan hadda waxaa noo qorshaysan inaan barkayda oolaa ilaa aan xal helino Mm, waaya gaasna oolaa haye yaa kugu haddii dhow dowladda dowladda codsiga iyaga dowladda haddii qaadi weynana dowladda wixii mas-uuliyad ka yahay dowladda iska iskale maxaa wax fariina masiir kuma marka ilaalinta.
wasaaradda oo kale maxaa fariina u diraysaan wasaaradda fariin waxaa u dirnaa arrinteeda inay deg deg deg ugu jawaabto hadday ka jawaabi weydo wixii mas-uuliyada oo meesha ka dhacaya dowladda ayaa iskale dowladda
waa yaa kugu dhow oo kale iigu dhibaysa kaa kale lagu dhibaya ninka la waxaan ku dhibaya ninka la yihahdo sharmaaka cumar guus baa ku dhibaya haye
assalaamu calaykum calaykum assalaam een, shan marka haye bal waxaa faahfaahin ka bixisaa bal canshuurahan iyo qaabkan lakaga qaado iyo cabashadiina waxay tahay
adee casuurahan horta wasiba ninka hore ku sheegay kowde haye
annagu waxaanu ka shaqaynaa dekedda boosaaso adu gobolada mid kalena baanu ka shaqaynaa waa garta
gobolka mid marka waxaanu ka cabanaynaa goboladaas waa ku- waa ka duwan yahay degmooyinka waa garta
sidii alaab ka timid macnaha waddanka ka- ka- ka- ka timid ama waqooyi ka timid baa macnaha raakada dekeda loola adeegsanaya waa garta
waa qaab noocaas waayo idinku marka hore gaadiidkiina sooma cashuurneen
gaadidku cashuurayda kadib laga soo qaadaya alaabta waay hadduu cashuuran yahay oo waraaqiya wadataan marka maxaa keenaya in cashuuro kale ah haddana la qaado cashuuro horloo labaad oo waxa macnaha kartoon iyo bagaas lakala casuuraya si taas kadib soo camal oo kale baan haystaa
waayo marka ma jireen awal canshuuro noocan oo kale ah inaad bixin jirteen oo kale
awal wax waa bixi- waa bixi jireen laakiin qaabab waxaysan oo macnaha waxay u bixi jireen macnaha aan ahayna qaabka hadda ah qaab fadhiyo dadiritaay oo macnaha cashuur xadaysanaayo aan ahayn wax u bixi jirin haye hadda qaabkan waa sidee
haatan macnaha waxaa ka daba yimin macnaha gaariga masalada hadda waa qaab kala sooma badan lagu siiyo ama raasin siiyo
wixii waa lakala cashuurayaa asinkii markii la yidhaahdo hala cashuuro waa lacag yar aan badnayn bagaashka markii la yidhahdo hala kala cashuuro wixii bagaashka qiimadoona lagu dhisanaya sooma qiimo wixii adigu wax faa'iido badanayay macnaha waa la kala qaadqaadaya miyaa haa
waa gartay marka waa halkee een, meeshaas een, baabuurta sidaa looga cashuurayo
ay ka- ka tagaxa
waa gartay een, marka hadda een, maxaad baaqa u diraysan marka wasaaradda arrimaha een, maaliyadda oo kale
wasaaradda waxaanu leenahay macnaha arrintaas heshiiska hore ay macnaha naga qaadato oo ay nooga baxday ee warqadoodanu haysado inay macnaha qa- qaadka hore aanu ku heshiinay macnaha socodsiiso
waayo aada baa mahadsantahay yaa kale u dhiibasa
iyagu saddex mid ah haa walaal soo dhawow een, maxaa ku dari lahayd inta asxaabta ay sheegtay walaale waxaan ku darayaa intaasi een, annaga horta gaariga rarka wuxuu ka soo qaadaa dekada boosaasood mhm dekada boosaasood marka rarka doonta laga dejiyo kiish iyo kartoon baa loo canshuuraa mhm kiish iyo kartoon markii loo canshuuro xoolahaas kiish iyo kartoonka loo canshuuray dowladda puntland ad- marka ay ku dhex degayaan oo dowladda puntland ay u socdaan waxaa lagu leeyahay isbaalada boosaaso transig bay ka qaadataa mhm way soo socdaan tuulooyinku waxay ka qaataan iyo eh, magaalooyinka kale horumarin bay ka qaataan waa gartay
Ee, gobolka mudug markaan soo galno baa sidii gaari ama waqooyi ka yimid ama ka yimid koonfur ka yimid baa waxaa lagu dhahayaa kiish iyo kartoon baa lagu canshuuraya war xoolahani dekadii boosaasood bay kasoo degeen kiish iyo kartoonna dekadii boosaasood baa looga canshuura ilmaa rayaalow naga daaya dhibaatada hana keenine
waayo markaa marka ku tiraahdo, ma ay kaa asmacayaan waxay ku leeyihiin adeer gacdi waa shuruuc la dejiyey ee, waa lagu canshuuraya kiish iyo kartoon markaasi waxay kaa qaadayaan lacag aan caqliga geli karin oo xitaa dekada hadday rabto laftirkeedaba aan kusoo bixinba gaariga xunkaa waxa uu wadaa
waayo marka Ee, een, masakin bixinaysaa marka shidaalkiini iyo transitkiini M- iyo ma iska kaaya bixinaysa annagii oo gaa- maalin walba wadadii ay baaba naga tahay oo sicsan oo rafaadsan oo intaa u duulqaadanayna wadada oo dowladda puntland aanu islahayn intaas dowladiina ha soo kabatay bal u kaadiya laamiga iyada idiin dhisi doontay u kaadiya oo xitaa lacag maalin walba buundooyinna la kaga qaado oo maalin kasta aanu lacag bixin cusrigii yimaadaba baabuurtaa lagula socraa wax allaala dhibaatay timaada dowladda puntland waxay kula socdaa baabuurta haddana baabuurtiibay cinqaabtaa oo cinqaab aniga laftirkayga kula hadlaya habeen dhaweyni ka nimid meesha baa waxaan layii waxaan u nimid si qaraax waxna lakugu canshuuri jiray qaab ka duwan baan u nimid oo la leeyahay shay la idiin dhaafi mayo shay shay baan la idinkaga tirinaya markaasaan waxaan ku niray annagu ma canshuuranayna gaadiidkayga halkaasi noo olaanayan dowladda mas-uuliyiinta ha noo yimaadaan hana arkaan baan nidhi intii aan mas-uuliyiintii sugaynay baa shabaqada inta naloo keenay shabaqada nala ku guro waa nala xidhiidha waxaa nala ku xidhay wax dambiya midna aanu geysan isbaaro aanu dhigan buuq aanu samayn wax aanu samayna aysan jirin waxaana naloo xidhay wax kale ma aha gaadiidkan lacagta aad ka qaadaysaan nimankan haddii gaadiidka aad dhigtaan baabuurtuna way la dhiganaysaa ee intaysan nimankan baabuurta aysan la dhigan nimankan xidxidha Mm. waayahay marka gaadiidka hal dar halkaa ku xaniban tiradooda intee gaaraysaa abow toddobiyo labaatan gaari wey gaadiidka meesha yaalla oo bagaash siday toddobiyo labaatan bagaash iyo raashin ku jiraan waa gobolka ee, gaalkacyood gaadiidka u socda oo dhan meeshay wada taagan yihiin meeshayna dhooban yihiin maalintii hore oo aanu barta dhoobanayna oo nala xirayna go-aan iyo heshiis baa nala kusoo fasaxay oo la yidhi gaadiidka lacag cayiman baa la idinkaga dhigayaa lacag cayimnayd waa nala kaga dhigay waraaqaha la siiyey markaanu la nimid waraaqihii baa nala ku diiday Mm. hadda maxaa idin Saad- qorshaysan yabal hadda maxaa idin qorshaysan marka idinka darawliintiina
annaga yacni waxaa noo qorshaysan dowladda puntland haddii aysan arrintan aysan wax ka qaban oo si deg dega aysan wax uga qaban annaguna sida nala gudboon baanu ku dhaqaaqaynaa wixii meeshaa ka yimaadana dowladda puntland baa qabta haa walaal magacaaga ii sheeg maxamed cali farishire haye maxamuud een, waa maqlaysa asxaabta marka maxay tahay waxyaabaha ugu daran ee arrintan idinka soo wajahay canshuuraha iyo ma ka cabanaysaa
waxaan ka cabanaynaa kiishay kartoon in la ka daayo Mhm.
oo sida dee dee gobolada jiraan gobolkan lamid ma aha Mm.
sidii koonfur baa noola xisaabtamaa Mhm.
koonfur ka timaada waqooyi ka timaada hal gobola iyo hal meela lacagtaa laguma qaado waa gar lacag hadaysan baa wadanka lagu qaadaa sin horumarimo kulli lacag ku baxda halkan Ha- ilaa iyo boosaaso nagama soo baxdo hase ahaatee wax xurmo iyo wax xuquuqa kuma haysano waxa la oranaya shariica ka fayd xaafada firiga waa in la xisaabaya Mhm. waayahay markaasoo dawladda xaq uma laha dhankeeda markaan eegno in canshuur ay qaado
cashuurta dawladda waa ogaana aya dawladda cashuurta annagu ma diidanin waa bixin awal waa bixin jir haddana waa bixinaynaa laakiin ise inta la hadda inta lasu qabsaday oo nala ku xirxiray oo gaalxay naloo dhaadhiciyey oo baarlamaanka yimida yimaadeen oo hawshii la galay baa waxa lasoo dawladdu soo deji soomaaliyeedu in gaarigan waraab istigoolanimayd wax hadaysan loo kala qaado oo kiish iyo kartoon laga daayo treed laga daa nala ka qaado waraaqihii baana la siiyey meeshana la keenay ganacsatadiina la siiyey markaa keennay waxa li wax saanaya maaha lacagtiyo sanjibaara ugunay wartaan ku heshiinay oo nala ku xiray soton ma aha oo hadda taagan waa iyadii cidana ma bixin karna lacagta awoodna uma lihin marka dawladda wax ka codsanayna iyo madaxdaba labaatan iyo toddoba gaari baan nahay in si degdega xalna kuu qabto annago cashuurta ma diidanin mina ana diijin waa bixis haddana waa bixinayna